galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacaddeenna galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa galab sabtiya taariikhduna ay tahay afariyo labaatanka bisha oktoobar sannadka laba kun iyo labaatan haatan saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa afartii galabnimo waxaanad naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaabanee toddobiyo tobanka sagaaliyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o a somali com sidoo kale dhegaystayaal waxaad nagala socotaan qaar ka mid efemyada magaalooyinka geeska afrika idaacadda galabtana waxaa halkan si wada jira idin kala socodsiin doona ibraahim xasan daandura iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa qodobada idaacaddeen aad ku maal doontaan waxaa ka mida galabta baarlamaanka soomaaliya oo maanta ansixiyey golaha wasiirada cusub oo uu soo dhisay ra-iisul wasaare rooble kalsoonisiinta xukuumadda iyo barnaamijkeeda wax diiday ma laha wax ka aamusay ma lahan waxaa ogol u codeeyey boqol iyo siddeetan iyo siddeed xildhibaan sidaas ay saxa ku tahay
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan afar carruur oo ku dhintay qarax ka dhacay meel u dhow degmada caabudwa waxaa kalood maqli doontaan barnaamijyada hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale marka hore isugu soo dhowaada warkii dunida iyo nuur xasan nuur
mahadsanid daandurey dalka maraykanka jimcihii shalay waxaa la diiwaan geliyey tiradii ugu badnayd ee uu hal maalin ku dhaco cudursidaha koronafirus ee keena cudurka covid nteen xilli aad looga cabsi qabo in kiisaska ay sii kordhaan marka la gaaro xilliga jiilaalka ee qaboobaha ee bilaaban doona bisha disembar sida lagu sheegay warbixin uu daabacay wargeyska new york times in ka badan siddeetan iyo laba kun oo kiis ayaa laga diiwaan geliyey fiidnimadii xalay guud ahaan dalka maraykanka taasoo ka dhigtay diiwaankii ugu badnaa oo cudurka koronafirus ah oo hal maalin gudaheed lasoo wariyo warbixin ay jimcihii shalay soo saartay jaamacadda university of washington qaybteeda caafimaadka ayay ku sheegtay in ay qiyaasayso in tirada dhimashada cudurka covid nteen ee maraykanka ay dhaafi doonto shan boqol oo kun oo qof marka la gaaro bisha februari ee sanadka labada kun koob iyo labaatanka haddii aysan dhammaan shacabka maraykanka xiran marada afka lagu daboolo ee looga hortago faafista xanuunka warbixinta jaamacadda washington ayaa sidoo kale lagu sheegay suurtagalnimada in tirada dhimashada ay hoos uga dhici karto boqol iyo soddon kun haddii shan iyo sagaashan boqolkiiba shacabka maraykanka ay xirtaan marada afdaboolka dagaallo culus ayaa weli ka socda gobolka lagu muransan yahay ee nagorno karabakh iyadoo dowladaha armeniya iyo azerbaijaan ay midba midka kale ku eedeynayso inay ka dambeyso duqeyn loo geysanayo deegaanada ay ku badan yihiin dadka rayidka ah maamul hoosaadka dadka armeniyaanka ah ee degan nagorno karabakh ayaa sheegay in gantaallo xalay looga soo tuuray azerbaijaan ay ku dhaceen degmada martakerti iyo xaafado dhowr ah oo ku yaala gobolka martuni waxay kaloo sheegeen in dhankooda laga dilay sagaal boqol toddoba iyo labaatan askari iyo soddon qof oo rayid ah milatariga azerbaijaan weli ma xaqiijin inta uu la egyahay khasaaraha ka soo gaaray dagaalka hase yeeshee wararka ayaa sheegayay in saddex iyo lixdan qof oo rayid ahi ay kaga dhinteen duqeymo loogaga soo tuuray armeniya halka laba boqol laba iyo sagaashan kalena ay dhaawacmeen waxaa weli socda dadaalla diblomaasiyadeed oo caalami ah oo lagu rabo in xabad joojin lagu kala dhex dhigo labada dhinac xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka mark pompeo ayaa ugu baaqay wasiirada arrimaha dibadda ee armeniya iyo azerbaijaan in dagaalka lasoo afjaro lana badbaadiyo dadka rayidka ah bambeyo ayaa jimcihii shalay magaaladan washington kula kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee azerbaijaan jayhun bayramof iyo dhigiisa armeniya sohoraab manadsakayan wadahadalka ay dowladda maraykanka ku dhexdhexaadinayso azerbaijaan iyo armeniya ayaa imaanaya kadib markii ay fashilmeen laba isku day oo ay dowladda ruushka ku rabtay inay xabad joojin ku kala dhex dhigto dowladaha azerbaijaan iyo armeniya israa'iil iyo suudaan ayaa jimcihii ku heshiiyey inay qaadaan tallaabooyin lagu hagaajinayo xiriirkooda tani oo ku timid heshiis uu garwadeen ka yahay maraykanka waxayna tallaabadani ka dhigaysaa khartuum dowladdii saddexaad ee carbeed oo labada bilood ee lasoo dhaafay dhinac isaga riixda colaadda israa'iil madaxweynaha maraykanka donald trump oo doonaya in mar labaad la doorto saddexda bisha noofembar ayaa heshiiskani ku gebagabeeyey mar uu khadka telefoonka kula hadlay ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ra-iisul wasaaraha suudaan cabdalla xamdoog iyo madaxa golaha kumeel gaarka ah ee xukuumadda suudaan cabdilfataax al burhaan sida ay sheegeen saraakiil sare oo maraykan ah go-aanka trump uu toddobaadkan ku sheegay in suudaan laga saarayo liiska maraykanka ee dalalka maalgeliya argagixisada ayaa waddada u xaaray heshiis uu dalkaasi la galay israa'iil taas oo calaamad u ah guulaha siyaasadda arrimaha dibadda ee madaxweynaha jamhuuriga ah ee ku jira ololaha uu ku doonayo in mar labaad xilka loogu soo doorto netanyahu ayaa heshiiskani ku tilmaamay waa cusub oo u bariyay gobolka laakiin hoggaanka falastiiniyiinta ayaa ugu yeeray middo cusub oo dhabarka lagaga taagay israa'iil iyo suudaan ayaa sheegay in ay qorshaynayaan inay bilaabaan tallaabo lagu furayo xiriir dhaqaale iyo ganacsi iyada oo diiradda la saarayo kobaca beeraha dhowr toddobaad ka hor ayay imaaraadka carabta iyo baxrayn noqdeen dowladihii carbeed ee ugu horreeya ee muddo rubuc qarni ah kadib ogolaada in xiriir rasmi ah ay la yeeshaan israa'iil dhegaystayaal warkii dunida waa naga intaa aan idinku wareejiyo ibraahim xasan daanduray iyo cabdixakiim
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay nuur bukhaari oo warkii dunida inala socodsiinayey halkaa weli aad nagala socotaanna waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington aan ku bilownay baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta cod aqlabiyada ku ansixiyey xukuumadda cusub ee u dhowaan soo dhisay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble dhammaana boqolyoieediyosieeanxildhibaan oo fadhiga maanta ka qayb galay ayaa u codeeyey xukuumadda iyadoo wax ka aamusay waxdiidina aanu jirin sida uu sheegay gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal iyadoo sidaasina isla maanta lagu dhaariyey xubnaha golaha wasiirada ee cusub wariyaha v o eda cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan magaalada muqdisho nooga soo diray ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa golihiisa wasiirada ka kooban toddobaatanka wasiir wuxuu horgeeyey fadha xildhibaanada golaha shacabka maanta ay ku lahaayeen xaruntooda villa hargeysa ra-iisul wasaare rooble ayaa codka kalsoonida u weydiisa xukuumadda uu soo magacaabay wuxuuna xusay wax ka qabashada qorshayaasha horyaalla xukuumaddiisa inay ka mid tahay xaqiijinta ammaanka dalka xaqiijinta goobaha doorashada qabsoomidda doorashadii lagu heshiiyey iyo ilaalinta haweenka iyo xuquuqda carruurta si ay u dhacaan doorashooyinka nabad ah wakhti loogu talagalay waxaay xukuumaddu xoojinaysaa amniga guud gaar ahaan goobaha doorashooyinka haddaba waxaa lagama maarmaan ah in xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk iyo shacabka soomaaliyeed iska kaashadaan sugidda amniga gaar ahaan xilliga wadaguurka sidaa awgeed xukuumadda ayadoo la kaashanaysa dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk waxay dardargelinaysaa dadaalada dhammaystirka duga-eegista qorshaha amniga ee xilliga wadaguurka waxa aana shaki ku jirin in fulinta qorshahan uu siin doono fursad shacabka soomaaliyeed hay-adaha dowladda ciidamada iyo ciidamada amniga ay noqdaan kuwa si wadajir ah u suga xasiloonida nabadda dalka xukuumaddaydu waxay mudnaan gaara siinaysaa wax ka qabashada xadgudubyada loo geysto carruurta iyo dumarka oon dhowr jeer ku celceliyey sidoo kale arrimaha ay diiradda saari doonto waxaa ka mid ah xoojinta wada shaqaynta hay-adaha ku lug leh difaaca iyo ilaalinta xuquuqda dhibanayaasha gaar ahaan dumarka iyo carruurta ugu dambayn waxaan eebba ka baryayaa in uu nagu guuleeyo gudashada mas-uuliyaddii waajibaadkan naloo idmaday dalkeenna iyo dadkeennana nabad iyo barwaaqo gaaraan guddoonka iyo xildhibaanada sharafta leh waxaa mar kale idinkaga codsanayaa in aad kalsoonida siisaan xubnaha golaha wasiirada ee magacaaban iyo barnaamijka xukuumadda waana mahadsantihiin wabilaahi towfiiq fadhiga golaha shacabka waxaa soo xaadira mudanayaal gaaraya boqol siddeetan iyo siddeed xildhibaan dhammaantoodna codka kalsoonida ayay siiyeen xukuumadda sida uu ku dhawaaqay guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan kalsooni siinta xukuumadda iyo barnaamijkeeda wax diiday ma laha wax ka aamusay ma lahan waxaa ogol u codeeyey boqol iyo siddeetan iyo siddeed xildhibaan sidaas ay saxan ku tahay
ra-iisul wasaare rooble ayaa kaga mahad celiyey codka kalsoonida ee la siiyey xukuumadda uu soo magacaabay wuxuuna xuso xukuumaddiisu inay qaban doonto howlaha loo idmaday wuxuuna ka codsaday maamul goboleedyadu la shaqaynta xukuumadda inay soo gudbiyaan guddiyada doorasho dhankooda jira si loo magacaabo guddiyadii doorasho ee qabanqaabinta doorashada soomaaliya u gudageli lahaa guddoonka golaha shacabka xildhibaanada sharafta leh mudanayaalii marwooyin waxaan idinkaga mahad celinayaa kalsoonidii buuxda ee aad siiseen golaha wasiirada cusub iyo barnaamijka xukuumadda waxaan rabaa halkan inaan ku xuso kalsoonidii ay siiseen kalfadhigii kan ka horreeyey ee ra-iisul wasaarnimada inaad ii siiseen si buuxda aad ayaan ugu farxay oo qofna uga harin maantana sidoo kale ayaan idinkaga mahad celinayaa sida buuxda aad u taageerteen inkasta uu dalku galay xilli doorasho haddana golaha wasiirada cusub waxaa hor yaalla dardargelinta howlaha wasaaradaha iyo kamari dhalinta barnaamijka xukuumadda waxaan aan eebba uga baryayaa subxaana wa tacaala in uu u fududeeyo gudashada howlahooda mudanayaal iyo marwooyin waxaan hortiina kula dardaarmayaa golaha wasiirada inay ka dhabeeyaan xaqiijiyaan ahanka ummadda soomaaliyeed u qabaan dowladda ku shaqaysa sarraynta sharciga kana turjumaan rabitaanka shacabka soomaaliyeed meel kasta uu joogo ugu dambayn waxaan fursaddan uga faa'iidaysanayaa codsi ku socda qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed in ay taageeraan lana shaqeeyaan hay-adaha dowladda guud ahaan gaar ahaanna kuwa amniga sidoo kale waxaan ka codsanayaa dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka in ay si degdega u soo dhammaystiraan soo gudbintii xubnaha u matalaya guddiyada doorashooyinka ilaaliyaanna qoondada haweenka meel kastoo soomaali ay joogto waa iga soo wacayeen dumarka soomaaliyeed iyagoo codsanaya in la ilaaliyo qoondooyinka haweenka soomaaliyeed waad mahadsantihiin wabilaahi towfiiq golaha wasiirada cusub ee majaraha u haya ra-iisul wasaare rooble waxyaabaha xilligan horyaalla isha lagu hayo waxaa ugu muhiimsan qabsoomidda doorashadii lagu heshiiyey iyo in ugu dambayn dalkay ka dhacdo doorasho sideedda bisha februari oo tan madaxweynenimada ugu dambayso cabdulqaadir okey v o a muqdisho aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay cabdiqaadir maxamed cabdulle warbixintaasi magaalada muqdisho nooga soo diray
wararka imaanaya deegaanka bangel oo qiyaastii labaatan kilomitir koonfur kaga beegan degmada caabud waaqa ayaa sheegaya in shalay halkaasi uu qarax ku dilay afar carruura kadib markii ay ku qaraxdeen walxo ay ku cayaarayeen carruurtaasi ayaa la sheegay inay ka mid ahaayeen arday wax ka barata mid ka mida dugsiyada ku yaala deegaankaasi bangel ee gobolka galguduud wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa dhacdadan waxa uu ka wareystay xirsi maxamed cadde guddoomiyaha deegaankaasi walla waay waa u dhaceen wiilada yaryar oo koltiga oo arda ah oo soo socda ayaa waxay yeeleen xabad xabadaha ama ha ka dileen ama ha qarxeen hala rido ha qarxi waayeen ama waxay ku sameeyeen ma naqaano adu koley way qaadeen ama way taataabteen ama dhul bay ku dhufteen xabadaas way qaraxay afartii wiilna way dishay
halkay taallay marka ay qaadayeen oo ay dhibaatada u geysanaysa waxay ku sugnaayeen meel magaalada ka baxsan oo geeska ah maalin jimcaha oo aan iskoolna la dhigin dugsina aan la dhigan marka waa ardadu markaas dugsina ma ma jiro marka way ka cayaarayeen meelaha ayagoo cayaaraya un bay ilaahay amarkii la kulmeen baashaan
afartii carruurta ahayd kulligood waa ay dhinteen marka arrintaasi waa arrin xanuunkeeda leh amar ilaahay baa ku dhacay waana dhinteen baashaasaana ku qaraxday baashaas bay ku cayaareen oo waxyaalaha qarxa ah madaafiyada qaraxda badahooda ayay ku ciyaareen wayna ku qaraxday waana dhinteen taxliinna way leedahay oo waxaa looga naxo dadeer yar oo imidaa lasoo korinayay oo dhib badan laga soo maray inay si sahlan oo maarata sidaas oo kaleeta deegaankana dhibaato badan bay ku haysaa hadda ka horna markaan keliya ma ahan deegaamada wax badan bay ka dhacday oo qaraxaas ka dhaca ma garat aaladahan qarxa ee haraadigii dagaaladii sokeeye ee dalka soo maray bangeele iyo aaggeeda aad bay ugu badan yihiin waxyeelooyinka dadka ay u geystaan iyo xooluhuba way soo laablaabteen marka maamulka deegaanku muxuu ka qabtay arrintaas
walaala waxba lagama qaban deegaan ahaan waa iska xisaarnay laakiin waxaan control karna maaha wuxuuna cilmi bay u baahan yihiin aqoon bay u baahan yihiin waxaa laga yaabaa shay in ciiddu qarxiso isuu daloosaba keliya hawa uu helo inuu ku qarxo aan tababar u qaadan ama aqoon u lahayn oo kastaa ma ma ma waxba kama qaban karo ma garata hadduu hadda aad aragto dee lafahaagaad uga baqaysaa wax aqoon bay u baahan taha ma garata haye
qaar baa markaad soo qabata qarxaya oo intaa keliya u baahan dhulkay ku jiraan geedahay ku jiraan madax ayagii oo dhulka ku jiro madaxa laftiiseeda arkaysa uwa la dhacay oo dad ka yaala de waxay u baahan tahay dad wax ka qabta oo aqoon u leh ma garat ee, bal haddaad nala wadaagtid midka ugu weyn da'diisa iyo midka ugu yaraaba
ninka markaa un dadka waalidkooda weydiinay iskusil bay ahaayeen afar iyo toban jirada ahaayeen si iska labadaba way isu dhiganayeen niman isku waxay ahayn isku iskoolkay dugsiga wada dhigta
aad baan eh, idinkaga tacsiyadaynayaa eh, dhibaatadaas bangeele iyo dadkiisaba soo gaartay hadda maxaa idinkaga qorshaysan inaad ka qabataan de wixii waxtarnada annagu aan qaban karno waanu ka qabanaynaa haddii ilaa yidha waana ka qaban jirnay wax badan oo aan hadda aanu meel ku aruurnay way jiraan oo aan hayno oo aada u fara badan haddana wixii aan ka qaban karno aan ka qabanaynaa laakiin waxyaalo badan oo aanan qaban karin anaa waxna ka tabi karin anke kuwa aan hayna annaga waxba kaba in la qarxiyo ay u baahan yihiin oo dad cilmi iyo aqoon iyo qalabasa ay qarxiyaan ma jiraan meelo seerooyin ah oo aad ku og tihiin oo aad calaamadayseen oo dadka iyo xooluhuba ka caagan inay maraan ama adeegsadaan boqol waa badan yihiin waxaan ognahay eh, waddooyin ay ku tidho miinada waaweyn oo gaadiidka iyo dadkaba halligaysa waxaan ognahay madaafiic ama qaraxyo fara badan oo kiraawa oo dhulkao dhan yaalla waxaa jira mid aan hayno oo aan annagu soo aruurinay oo aa- aan hayno intaba waa jira maxay tahay fariinta aad dalban lahaydeen oo aad diraysaan
waxaan diraynaa dadka ama aqoonta u leh ama dawlad ahaan ama hayad ahaan intaas in dee dadka laga caawiyo oo wax laga qabto oo loo soo gurmado dadka wixii hore oo wax gaareen maana waxa haray ama aysan waxyeella ku dhicin in laga badbaadiyay u baahan tahay oo wax laga qabto dhulkuu ku jiraa bannaankuu yaallaa in iyagu mar walbana arrintaas waa soo noqnoqotay mar walbana way dhacdaa waxaa kalifayaana waxaa weeye alaabtaas qaraxa oo banaanka taalla oo aan dadku aqoon u lahayn wallaahi hadday yaqaanaan may ma ay taabteen marna marna dibkeeda lama gafayo ama horaa gadaala u dhece kaasi waxa uu ahaa xirsi maxamed cadde oo ah gudoomiyaha deegaanka bangeele ee gobolka galguduud oo u waramayay wariyahana v o a cabdiwaaxid macalin isaaq haatana waxaad dhegeystayaal ku soo dhawaataan barnaamijka hambaliyada iyo heesaha nuur xasan nuur iyo caashi ibraahim aadan waa kuwan
wacana wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo toddobaadkan sida ay dhegaystayaasha inagaga barteen waxaan barnaamijka ugu haynaa heese kala duwan weliba toddobaadkan heesuhu iskuma jiraane waa heeso cajiiba oo markaan dhihi jiray nuurow fardo fagaaro laisugu haya laisuguma faano goobtaaba la joogaaba waa tahay dhegaystayaasha wayna sugayaan laakiin aan ku bilaabo dhambaalka ugu horeeya toddobaadkan oo naga soo gaaray Mm, nuurow waa laisa soo galay aabe cabdiraxmaan iyo barow iyo xaaskiisa saciide cali falaax iyo caruurtooda muqbil cabdiraxmaan ilyaas cabdiraxmaan iyo soomaaliya cabdiraxmaan iyo barow abti abuukar heraabe cadaan iyo xaaskiisa maryan cali falaax iyo caruurtooda amaal anisa aamina zaki iyo khaalid abuukar abti maxamed cali falaax iyo xaaskiisa safiyo cali dhegey iyo caruurtooda ashraf axmed iyo edna maxamed axmed nuur carab maxamed nasre carab maxamed iyo nimco carab maxamed iyo caruurtooda maama xaliimo xaajiye barow iyo odaygeeda axmed faarax iyo caruurtooda cabdishakuur cumar zina iyo caruurtooda ditoresa caasho cali islaweyn iyo ditoresa luula cali islaweyn iyo caruurtooda khadiijo xuseen maalin cali iyo luul xuseen maalin iyo caruurtooda cabdi maxamed geedi xaaskiisa zaynab sheekh xasan maxamuud barre iyo xaaskiisa sacdiye xuseen maalin iyo caruurtooda cali suudi bariise iyo xaaskiisa shamso muxyadiin iyo gabadhooda faa'iso cali suudi aweys sheekh ciise iyo xaaskiisa cureeji jaamac iyo caruurtooda iimaan khadiija iyo idriis aweys iyo ugu dambayntii maxamuud maxamed muuse waxay dhammaantood iyagoo isku duuban dadkaasi ay hambalyo qaali ah u dirayaan ibraahim maxamuud ibraahim camalow iyo xaaskiisa kowthar cabdiraxmaan yebarow oo haddii na soo dhaaftay oktoobar siddeed iyo tobankeedii ku aqalgalay magaalada greenbelt ee gobolka maryland ee dalkan maraykanka ducada waa dhanka daadiyayaasha barnaamijka aliirnuurow horta bal ducadan aan kuu soo riixe maxaa ugu duceynaysaa kowthar cabdiraxmaan yebarow iyo ibraahim maxamuud ibraahim camalow caasha dhankayga haddii aa mar usoo riixday ducadii waan ka aqbalay cowthar marka hore waxaan leeyahay mabruuc caasha sida aan ognahay cowthar waa qoyska v o e da waxaan ilaahay ugu baryaynaa ayada iyo xaajigeeda ibraahim in uu kala siiyo ubad kheyr qaba owlaad saalixiin ah oo barakaysan guri lagu nagaado oo lagu nasto ilaahay gurigooda cusub ha uga dhigo anigan aaminayaan u raacinayaa cowthar cabdiraxmaan yebarow iyo ibraahim maxamuud ibraahim camalow reerkii lagu nasto ee lagu nagaado ee wada jireen nabadgala allaha idinka dhigayaan anigana leeyahay heestaasna toddobaadkan barnaamijka waan ku haynaa iyadoo ducada dhammaystiri doonta hase ahaatee dhinac waraaqaha nuura bal dhinacaaga sii wad isla warqad ku socota cowthar iyo ibraahim ayaa waxaa diraya hooye zuusi aamin cumar oo joogta magaalada germantown ee gobolka maryland ee dalkan maraykanka maxamuud ibraahim cabdi camalow oo jooga magaalada germantown ee gobolka maryland ee dalka maraykanka aadan ibraahim cabdi camalow iyo xaaskiisa ducaqabto limon iyo caruurtooda oo degan silver spring maryland mustafa ibraahim cabdi camalow iyo xaaskiisa farxiyo fiin oo degan folis george virginia maraykanka subeer maxamed ibraahim iyo xaaskiisa ayaan maxamuud ibraahim camalow iyo wiilkooda yar oo degan herden virginia dalkan maraykanka aamino maxamuud ibraahim camalow oo degan germantown maryland daadir sheekh saciid iyo xaaskiisa linda oo degan bertonsvield maryland waxaa kaloo ku jira dadka diraya yuusuf cusmaan goome iyo xaaskiisa canab ibraahim cabdi camalow oo degan bardinsvield gobolka maryland maxamed cabdulqaadir iyo xaaskiisa caasho ibraahim cabdi camalow oo degan magaalada minneabolis ee gobolka minnesota abti cabdulqaadir amiin cumar iyo reerkiisa oo degan magaalada colombos ee gobolka ohio dhammaan dadkaasi waxay tahay niyad iyo bogaadin ay hawada u marinayaan ibraahim maxamuud ibraahim camalow iyo xaaskiisa cowthar cabdiraxmaan yebrow oo xaddii aanu kasoo gudubnay taariikhdun ay ku beegneyd siddeed iyo tobankii oktoobar ee sanadkan ku aqalgalay magaalada greenbelt ee gobolka maryland ee dalkan maraykanka caashahay ducada waa markaada nuura waa ducaysay ducada waa wadaynaa inta dhambaaladu ay nala yaalaan cowthar ibraahim waxaan ugu ducaynaynaa sidaan marka horeba ugu ducaynay mar haddii ay qoyska v o e da ka tirsan yihiin barnaamijkanna markii ugu horreysay ay kasoo qayb galaan ay noqotay in ilaahay uu ka dhigo reerkii isku waara isku nagaada ubad kheyr qaban reb uu kala siiyo reerkii loo aaya ayaan leeyahay heesta ugu horreysaan u soo xulaynana waa heesta alkudhegeedu yahay nagaadi sidaad ogtahayba heestani waa hees caana oo lamaano walba ay jecel yihiin in arooskooda ay lagula damaashaado toddobaadkan waan u haynaa cowthar iyo ibraahim iyo guud ahaan dhegaystayaasha barnaamijkan ku xiran aada iyo aad caasha heestani iyada ayaaba ugu filan duco oo dhan ilaahayna ducooyinka ay dadka dhan ay u soo duceeyeen iyo dhegaystayaasha iyo heestaba ducada ku jirtaba ilaahay ha u aqbal ayaan leenahay heesta nagaadi iyo fanaaniinta hibanuure iyo cabdinaasir macali
yaadu kalsoon nafsad isjecelu yaadu kalsoon nafsad isjecelu cawaynur inaga kuwada nool cawaynur inaga kuwada nool cawaynur inaga kuwada nool cawaynur nafadhaladayaaliyo bilcaana iyo wiil nafadhaladayaaliyo bilcaana iyo wiilna iyo wiil kii lagu nastay lagu nagaadiy ki lagu nastay lagu nagaadi wadaa jire nabadgala wadaa jire nabadgala allahayo inaaga yeel allahayo inaaga yeel wadaa jire nabadgala wadaa jire nabadgala allahayo inaaga yeel allahayo inaaga yeel
waa tahay heestaasi nagaadi fanaaniinta hibe maxamed hibe nuure iyo cabdinaasir macallim siciid waxaannu intaasi kaga gudubno haddii aan dib ugu laabanno dhegaystayaal dhambaalladii aad inoo soo dirteen caashahaye waa tahay dhambaalada mar kale haddaan dib ugu noqono nuur dhambaalkan waxauu naga soo gaaray cabdinaasir jacfar sheekh banaaney iyo maxamuud ayuub isaaq iyo ciise xuseen ibraahim iyo ayaad aadan cali cabdiraxmaan mustafa tubey iyo faysal cabdulmajiid cadow iyo cabdisalaan jacfar sheekh banaaney iyo ciise jacfar sheekh banaaney taaja cabdiraxmaan maxamed iyo rushaado cabdulaahi mursal iyo suleymaan cabdimaalig maxamed iyo ciise cabdimaalig maxamed iyo aamina yunis cabdulaahi sheekh iyo dhaa'ifa cabdulmajiid cabdulaahi iyo maxamed cabdimawla macallin iyo dayib cabdulaahi mursal iyo ugu dambayntii aadan cabdulaahi cali dhammaan asxaabtan aan soo sheegoo dhan waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay tahnay dhalasho hawada u marinayaan fadal cabdulaahi mursal iyo xakiimo cabdiraxmaan maxamed oo dhowaan wiilugu dhashay magaalada baydhabo jannaay baa la yidhi gaar ahaan xaafadda horseed wiilkaasi waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii soo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara aamiin aamiin ayaan ana u raaciyey dhambaal kale oo dhalasho ayaan hayaa caasho waxaana diraya hooyo xabiibe ismaaciil bowdoole iyo hooyo maryan ismaaciil bowdoole hooyo shooco jaamac xirsi abti haaruun ismaaciil bowdoole iyo abti cabdulaahi dubad sharmaarke wardi macalin maxamed sacdiyo cali xarbi jaamac iyo dhuuxe ibraahim faarax cabdulaahi cali xarbi jaamac xuseen cabdisamed aadan iyo wacan xasan good siciid xasan faley iyo axmed suga aadan ciire cabdiyare sheekh aadan iyo hodan cabdiyare sheekh aadan maxamed cabdiyare sheekh aadan sharmaarke baloole dhammaan dadkaasi waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan cumar cali xarbi jaamac iyo naciime aadan sheekh cabdi oo ay gabadho ugu dhalatay gobolka gedo gaar ahaan magaalada beled xaaw taariikhdu markii ahayd lix iyo tobankii bishan oktoobar gabadhaasi waxaa loo bixiyey dhayman cumar cali dhayman waxaan leenahay ha noqoto tii dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin anigana aamiin ayaan raacinaya dhambaal qurux badan nuura wuxuu naga soo gaaray xaawo ibraahim cabdi camlow iyo caruurteeda xakiimo iyo kulan caruush oo jooga toronto canada khadiijo ibraahim cabdi camalow iyo caruurteeda oo jooga daar salaam dalka tanzaniya axmed malaba waxa uu joogaa daar salaam tanzaniya cabdirashiid ibraahim cabdi camalow waxa uu joogaa magaalada muqdisho liibaan ibraahim cabdi camalow isna waxa uu joogaa muqdisho reer amiin cumar maqsuumi oo kala jooga waqooyiga ameerika iyo yurub iyo afrika qamar amiin cumar iyo caruurteeda oo jooga magaalada ottawa ee dalka kanada iyo sidoo kale aamina aamin cumar iyo caruurteeda oo jooga colombos ohio suleykha amiin cumar iyo xasan maxamed cali samatar oo jooga magaalada minneabolis ee gobolka minnesota iyo sidoo kale ayeeyo maka harey bare oo joogta washington d c waaba idaacaddii malaha daris la tahay iyo sidoo kale hooyo dahabo sangaab iyo caruurteeda oo kale ah maxamed muuse abtiyow axmed muuse abtiyow ilhaana muuse abtiyow iyo idman muuse abtiyow iyo iqra muuse abtiyow iyagu dambayntii maxamed sangaab iyo xaaskiisa mulki cali xaaji iyo gabadhooda cusub maxamed xaawo sangaab madiine sangaab maka sangaab shamse sangaab iyo shukri sangaab dhammaan dadkaas iyagoo isku duuban oo meelo kala duwan oo caalamkaana kala jooga sida dhambaalkaba ka muuqata waxay tahaniyad qaali ah u dirayaan ibraahim maxamuud ibraahim camalow iyo xaaskiisa kowthar cabdiraxmaan iyobarow oo haddii aanu soo dhaafnay oktoobarna ku beegnayd siddeed iyo toban sanadka laba kun iyo labaatanka ku aqalgalay magaalada greenbelt ee gobolka maryland waa gobolka dariskanalah virginia ee dalkan maraykanka waxaa la yidhi ducada waa daadihiyaasha barnaamijka mar kale nugu soo noqotay markii hore aad ducaysay waxaan leeyahay kowthar iyo ibraahim allaha ka dhigo guurkooda midkii loo aayo owlaad baariya lagu kala helo wiil icaano gabar icaanana waan ugu ducaynaynaa aamiin aamiin caasha kowthar iyo ibraahim hambalyayntooda looma kala harine waxaa dhambaal kalena uu naga soo gaaray maama nuurta xaaji yabarow iyo saygeeda awees waasuga iyo carruurtooda saxaro cumar wehliye iyo khadiijo cumar wehliye faadumo barre axmed iyo carruurteeda ibraahim xasan daandurey waa saaxiibkeen iyo xaaskiisa zaynab boocow iyo carruurtooda ambasador cabdiraxmaan sheekh ciise iyo xaaskiisa doteresa khadiija maxamed cali iyo wiilkooda haaruun cabdiraxmaan oo jooga magaalada roma ee dalka talyaaniga daa'uud xuseen axmed siicow iyo luul calisow iyo saygeeda iyo carruurtooda bashiir abikar oo ah saaxiibkan iyo xaaskiisa hinde cali ganey sacdiye axmed sheekhdoon iyo carruurteeda cabdulaahi nuur yuusuf iyo xaaskiisa iyo carruurtooda dhammaalka waxaa kaloo ku jira caasha maxamed cusmaan xabiibo caraale faarax maxamuud buurmadow dhammaan dadkaas oo kala jooga meelo kala duwan oo u badan dalkan maraykanka waxay tahaniyad qaali ah ay u dirayaan ibraahim maxamuud ibraahim camalow iyo xaaskiisa kowthar cabdiraxmaan yabarow oo xaddii aanu kasoo gudubnay siddeed tobankii oktoobar ku aqalgalay magaalada greenbelt ee gobolka maryland ee dalkan maraykanka ducada ha socota caasho waxaan ugu ducaynaynaa inuu ilaahay ka dhigo reerkii lagu nasto oo lagu nagaado ubad saalixiin ahna ilaah ha kala siiyo kowthar iyo ibraahim caasha heesta xigta waa heestii cajiibka ahayd ee xaaskayga noqo waana mid ka mid ah heeskii ugu dambeeyey ee dhallinyarada maanta waxaan ku luuqaynaya fanaaniinta maxamed siciid bike iyo ubaad aragsa dhegeysi
sidii xuural cayn xaqiiqada midii xubintii kastaba qurux lagu xadleen loo xambaarshayee xubintii kastaba qurux lagu xarreey loo xantoobshaye xildhibaan rago xaja goyn kara xawalayda dumar xaqay leeyihiin iyo dhaqan xeerixishadiyo midkii xadas luubta wacan ku xayndaabane ragadaas turan ku xijaabanxildhibaan rago xaja goyn kara xawalayda dumar xaqay leeyihiin iyo sharaf xeeriaan xilli kastaba alla ku xamdino madxila janno xaaskaygii noqo ku xamdino ku xalaashade maad xilajano xaaskaygii noqo
waa tahay waxaan filayaa inaad ka wada hesheen heestaasi ay ku luuqaynayeen fanaaniinta ugbaad aragsan iyo maxamed siciid biike dhinaca dhambaalada ayaan mar kale dib ugu noqonaynaa dhambaalada toddobaadkan waxaad modaa nuurow inay intii hore ka badan yihiin dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray cabdulaahi xaaji xuudi iyo cabdulaahi jaamac oogleh bulshaawi ku magac dheer iyo cabdikariim cawaale iyo maxamed debed cabdulaahi xuseen iyo sadiiq aadan iyo xasan xuseen iyo cawil shoolad baa la yidhi iyo xuseen maxamed guuleed iyo iid qaasim warsame iyo xamde maxamed faarax iyo hani soomaali iyo faarax maxamed xirsi good iyo faarax bashiir iyo sayid cumar cusmaan iyo bedri cabdulaahi ibraahim iyo foorax good iyo sayid cumar rooble cali iyo gooni maxamed muuse waxay dhammaantood dhambaal dhalasho ah hawada u marinayaan lamaanaha kale ah baa la yidhi bishaaro shaaciye cabdi ciid iyo shaafici qaasim cabdi oo ay gabar igu dhalatay cabadwaaq gaar ahaan baa layidhi xaafadda horseed taariikhda markay ahayd labaatankii bishan aan ku jirno oktoobar ee sanadka laba kun iyo labaatan waxaana leenaha bay yidhaahdeen gabadha yar haddayba dhalanta weyna yartaa waa iska caam gabadha yar soo barbaaro noqo mid anfacda dadkeeda dalkeeda iyo diinteeda annaguna waxaan leenahay aamiin aamiin ayaan anla raaciyey haatanna waxaa noo baaqaya dadka kale ah maxamed sheekh xasan ismaaciil oo ku magac dheer maxamed shaafi waxaa kaloo ku jira fatxiye sheekh xasan ismaaciil iyo yaasiin sheekh xasan ismaaciil carab cali warsame khadar cali warsame iyo safiya cali warsame jawaahir cali warsame sacaada cabdulaahi caynab aamine aadam ismaaciil iyo mustafa aadam ismaaciil nimco aadam ismaaciil maxamed idriis ismaaciil cabdicasiis idriis ismaaciil iyo cabdinaasir idriis ismaaciil nuure idriis ismaaciil maxamed cabdi ismaaciil iyo maxamuud cabdi ismaaciil ibraahim cabdi ismaaciil waxaa kaloo ku jira aamina iyo caasha iyo faadumo dhammaan dadkaasi oo isku duuban oo kala jooga soomaaliya ethoobiya iyo meelo kale oo caalamka ah waxa ay tahaniyad dhalasho oo farxad leh hawada u marinaya xaawo sheekh xasan ismaaciil iyo saygeeda oo sayga magaciisa lama soo sheegin yahay waxa uu wiil ugu dhashay magaalada boorama taariikhdu markii ay ahayd labaatankii bishan oktoobar ducaduna waa xaggiina ay yidhaahdeen wiilkaas oo aan magaciisa lasoo sheegin ayaan waxaanu leenahay ha noqdo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin anigan aamin ayaan raacinaya dhambaal kale oo qurux badan waxa uu naga soo gaaray nimcaha haaraay barre iyo carruurteeda oo jooga magaalada muqdisho muxubo haaraay barre iyo carruurteeda oo jooga buulo berde gobolka hiiraan raxme haaraay barre iyo carruurteeda oo jooga beledweyn cadar haaraay barre iyo carruurteeda oo jooga beledweyn dhammaan reer xasan cabdi camalow oo kala jooga waqooyiga ameerika yurub iyo afrika iyo reer xuseen cabdi camalow oo kala jooga waqooyiga ameerika yurub iyo afrika iyo sidoo kale reer maxamed cali cabdi camalow oo kala joogaha waqooyiga ameerika yurub iyo afrika reer cabdulaahi cabdi camalow oo jooga magaalada colombos ee gobolka ohio reer cali cabdi camalow oo jooga iyagana colombos ohio iyo reer ibraahim cabdi camalow waxay joogaan waqooyiga ameerika yurub iyo afrika dhammaan dadkaasi iyaga oo isku duuban waxay hambaliyo qaali ah u dirayaan ibraahim maxamuud ibraahim camalow iyo xaaskiisa kowthar cabdiraxmaan yabarow oo xaddiina soo dhaaftay siddeed iyo tobankii bishan aanu ku jirnay oktoobar ee sanadka laba kun iyo labaatanka ku aqalgalay magaalada greenbelt ee gobolka maryland ee dalkana maraykanka ducada waa dhankiina ayaa mar kale la yiri waxaanu ku ducaynaynaa ismar kalean kusoo riixaa nuurow ducadan waa yahay duco lagama daala cashaay waa yahay waxaan leenahay ilaahay dhexdooda ha ka beero owlaad saalixiin ah gurigoodana ha noqdo guri barwaaqo aamiin isla dhambaal ku socda kowthar iyo ibraahim waxaa diraya dadka kale ah deeqa cali culusow iyo odaygeeda maxamuud cali muudey iyo gabadhooda leymaan cabdulla sabriye iyo odaygeeda cabaas cabdi maxamed iyo caruurtooda farxiye axmed culusow iyo odaygeeda iyo caruurtooda xaawo maxamed jimcaale iyo caruurteeda anise xasan suudi iyo odaygeeda maxamed cabdi gacmo cadde iyo caruurtooda faadumo rooble faadimiina iyo odageeda iyo caruurtooda cabdulqaadir maxamed caraale iyo xaaskiisa iyo caruurtooda cabdiqani xaaji gacal iyo xaaskiisa maryana cali waxaa kaloo diraya cabdiraxmaan maxamuud axmed waasuge iyo xaaskiisa luule cabdi siraaji iyo caruurtooda dadkaas oo kala jooga gobolka virginia ee dalkan maraykanka canada iyo meelo kale waxaay tahaniyad qaali ah ay u dirayaan ibraahim maxamuud maxamed camalow iyo xaaskiisa kowthar cabdiraxmaan yabarow oo xaddeena kasoo gudubnay ku aqalgalay magaalada greenbelt ee gobolka maryland ducadu waa xaggiina ayaa markan laleeyahay caasha haye markaana adaan kuu soo riixay sidaan horeba ugu ducaynay dhambaaladii ka horreeyeyba kowthar oo qoyska v o eda ka tirsan iyo ibraahin oo isna hadda qoyska kusoo biiray waxaan leenahay arooskiina allaha ka dhigo midkii loo aayo sida ka muuqatay heestii hibe iyo cabdinaasir macalinna nafsi badan inagoo ku wada nool ba yidhahdeen idin- idinkoo intaan ka badan iyo qoyskii bullaala lagu soo hirto wiil iyo caano gabar iyo caanan rabbi uu kala siiyo allah idinka dhigaan leenahay aamiin ducada ilaah oo aqbalo dhinacii suugaanta heesta xigtana adiga ayaan jeclahay inaad ku darto heesta xigta ee aan weliba sida gaarka ugu soo xulayo ee lamaanaha nuurow aan bal middan qaatee waa heesta daw muddo dheer baa malaha heestani een, dhegeystayaasha v o xataa ugu dambeysay laakiin maantan munaasabadan een, kowthar ibraahim kusoo beegaya waa heesta lagu dhangeedu yahay dawoy dawo caafimaaday waxaa ku luuqeynaya labada fanaan xasan aadan samatar iyo sahre abuukar cabdi iyo sahre dawo
dhaway dhawo caafimaadey darmaan qurux lagu mariimay dareenka naftayda kiciya deegan baxday ubax dilaacay maxaan damqashada kalgacalka darta u haraadana deegan baxday ubax dilaacay maxaan damqashada kalgacalka darta u haraadana maxaa gabalkoo dham yidhi dadkoo seexday guura galay maxay dirqi igu ahay danteenna inaanu kacun muxuu daaligu badnaa maxaa gabalkoo dham yidhi dadkoo seexday guura galay maxay dirqi igu ahay dhanteenna inaanu kacun muxuu daaligu badnaa dadaalkayga mudna daryeelkaaga wacna inagoo isku duubaniyo dadkii ina gargaariyo deeqadaa rabbi baa lahaa damaashaad ilaacayaan damaashaad damaashaad ilaacayaan damaashaad dadaalkayga mudna daryeelkaaga wacna inagoo isku duubaniyo dadkiina gargaariyo deeqdaa rabbi baa lahaa damaashaad ilaacaya damaashaad
dulqaadkayga badnaa deganasho aadaalaha inagoo isku duubaniyo ducaada waalidkeeniyo deeqdaa rabi baa lahaa
heestaasi dawo iyo fanaaniinta zahre abukar zahre dawo iyo xasan aadan samatar haddii aan intaasi kaga gudubno aan dib ugu laabanno dhambaaladii aad inoo soo qorteen weliba annaga oo marayna qaybihii dambe ee barnaamijka caashahay waxaa lagu soo bilaabay dhambaalkan magacaygu waa xasan axmed waxaan joogaa buu yidhi magaalada jabuuti ee dalka jabuuti waxaa halkan hambalyo aroos aan la soo koobi karin ka diraya buu yidhi dadka kale ah malaha isagaa wakiilka ah asxaabta kale ku jirta dhambaalka waa tahay waa khadar sheekh cabdirasaaq iyo khaalid mahdi ibraahim iyo ridwaan nimcaan iyo maxamed axmed xuseen iyo axmed xaaji maxamed wuxuu ku magac dheer yahay murtidoon iyo maxamed maxamuud cabdi amiin uu ku magac dheer yahay iyo xasan axmed iyo khadar gooda garaase iyo cabdikariin macruuf iyo bedel cabdilaahi xuseen baa la yidhi iyo badri cabdulaahi xuseen waa bedri cabdulaahi ibraahim iyo liibaan maxamed iyo baxsan barqad tallan baa la yidhi iyo xayaad cusmaan xuseen iyo hani cabdicasiis waa hani soomaali iyo cabdinuur daahir bayr iyo saaxiibo kaloo badan oon halkan lagu soo koobi karin baa la yidhi waxay hambalyo aroos oo aan iyadana lasoo koobi karin hawada u marinayaan mudanaha iyo marwada kale ah baa la yidhi waa tahay farta iyo faraatiga waa tahay mudane baa la yidhi nimcaan cabdi yuusuf iyo marwadiisa naciime cabdi nuur oo ku aqalgalay magaalada baa la yidhi bambaas ee ku taalla gobolka faafan ee degaanka soomaalida etoobiya waxay leeyihiin arooskiin allaha ka dhigo midkii loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin aamiin ayaan an u raaciyay dhambaalka ugu dambeeya caasha ee aan barnaamijka kusoo xiri doono waxa uu naga soo gaaray kooxda v o eda laanteeda afka soomaaliga waayahay caashe ibraahim aadan caashe cuud ayaan ku bilaabay waxaan ku xijiyey madaxa laanta afka soomaaliga ee v o eda cabdiraxmaan yabarow waxaa kaloo ku jira ibraahim xasan garbey daandurey bashiir abikar cabdulaahi haaruun macruuf xasan cabdicasiis xuseen cusmaan maxamed cabdi xasan sandheere maxamed colaad xasan falastiin axmed iimaan maxamed bashiir cabdiraxmaan sahre ceedle nuur sahre cabdi axmed jamaal axmed cismaan axmed cali sheekh annaha iga reebin oo nuur ah jacfar kuukaay cabdulqaadir maxamed mursal samakaabid cabdixakiim maxamuud sharwac xuseen bare aadan cabdixaafid cawil ismaaciil iyo maxamuud mascade iyo dhammaan wariyaasha v o eda ee kasoo warama gobolka geeska africa yurub america iyo dhammaan dunida dacaladeeda iyagoo isku duuban ayay caasha halkan hambalyo iyo bogaadin hawada uga marinayaan ibraahim maxamuud ibraahim camalow iyo xaaskiisa kowthar cabdiraxmaan yabarow oo xaddii aanu kasoo gudubnay bishii oktoobarna ay ku beegnayd siddeed iyo toban sanadkan labada kun iyo labaatanka ku aqalgalay magaalada greenbelt ee gobolka maryland waxaanu leenahay annagoo isku duuban bahda v o eda ilaaha ka dhigo ibraahim iyo kowthar kuwa isku waara oo owlaad saalixiin ah uu ilaah kala siiyo aamiin anigana aamiin ayaan raacinaya gabagabadii barnaamijkana waa soo gaaray nuurow sidaad ka dhawaajisana dhambaalkaasa ugu dambeeyey bal heesta ugu dambaysa dhegeystayaashaan uga tegaynana dhinacaaga haddaan usoo riixo caasha heesta ugu dambaysa waxaan ka baqayaa inaad markiiba aado maaragtay xamar iyo xamarweyne boondheere afgooye jowhar waa hees cajiib ah oo banaadiri ah heesuhu iskuma jiraan uu ku luuqeynayo boqorkii heesihii banaadiriga awees khamiis waa heestii abaya caasho waa heesihii shareerada lagu tumi jira maa tiraahda nooro
shareeradayaa ku jirta kabeebeydayaa ku jirta yah waa dhaqankii dhinacaas goboladii maaragtay aan ku soo kornay runtii waa eed waa hees aad u qurux badan mar haddii abaay caashow la leeyahayna dhinaceygana qurux gaaray kasii leedahay abaay caashow waa hees aad iyo aad cajiib ah nooro aad iyo aad dhegeystayaashana waxaan filayaa in ay ka heli doonaan inta taqaana waxaan filayaa in ay sugi la'yihiin inta aan weli maqlinna waxaan leenahay nala dhegeysta dhegeystayaal heestaasi ayaana ugu dambaysay barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan barnaamijkan waxaa idinla socodsiinayey caasho ibraahim aadan caasho cuud iyo nuur xasan nuur bukhaari tan iyo kulanti dambe haddii alaydmo toddobaadka dambe barnaamijkan iyo kuwo kaleba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
Bye, Ashley.
aad ay u mahadsan yihiin nuur xasan nuur iyo caashe ibraahim aadan oo nala socodsiinaya barnaamijka hambalyada iyo heesaha haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxay noo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadkood ku maqashaan qodobadii ugu waaweynaa ee idaacadda v o a ka baxay toddobaadkiina soo dhaafay aynu ku bilownay sagaaliyo tobankii bishan ayaa ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya maxamed xuseen roble uu magacaabay golihiisa wasiirada golaha ayaa lagu arkayaa in wasiirro badani ay kaga jiraan xukuumaddii tan ka horreysay golaha shacabka ee soomaaliya ayaa maantoo sabtiya xukuumaddaasi kalsoonidii siiyey qaybta dambe barnaamijkeenna ayaad ku maqli doontaan hase yeeshee aynu ku horumarno degmada diinsoor saraakiisha ciidamada dowladda ee gobolka baay ku sugan ayaa sheegay inay dileen tiro ka mida maleeshiyada al-shabaab howlgal ay ka sameeyeen agagaarka degmada diinsoor ee gobolka baay dagaalka ayay saraakiishu sheegeen inuu ka dhacay meel koob iyo toban kilomitir u jirta degmada diinsoor gudoomiyaha degmada diinsoor cabdisalaam siidow ayaa dagaalka uga warramay wariyaha v o da ee gobolka baay mukhtaar maxamed catoosh alxamdulilah guul badan ayaan ku gaarnay waxaa garabna ka helnay ciidamada amasom oo degan degmada diisoor waa gartay marka weerarka ma adinkaa qaaday mise kooxda al-shabaab ayagaa weerarka soo qaaday weerarka anagaa qaadnay ciidamada degmada jooga ayaa weerar ka qaadeen waa gartay marka ma noo xaqiiji kartaa marka inta la ogyahay khasaaraha dhinaciina soo gaaray iyo khasaaraha dhinaca kooxda shabaab soo gaaray
aniga wax dhibaatana soo gaaray ma laha waxaa dhibaatana soo gaaray hadda aniga aana soo gaaray xaggeena ma jira laakiin ayaga waxaa hadda aniga caddeyn karnaa toban iyo sagaal qof in ka dhimatay dhowr iyo toban kalena dhaawaca ku yihiin miidabkooda aniga oo kor istaagnay oo soo qaadi weyne waxaan kasoo kala soo qaadnay ninka haystay soonaha laga xukumo gobolkan bay ciidamada haystay abuu cuweeda la dhahayo magaalada diisoor ayaan keenay iyo kii asili jiray laba qof ayaan kasoo wadnay degmada diisoor ayaa keenay hadda marka xaaladdu waa sidee degmada diinsoor iyo deegaanada hoos yimaada ee weerarka aad ku qaadeen
xaaladeena waa aniga waa boqol boqol dadka nabaddiidka aan jabtu gaartay meelihii oo tuuliyaalkii dhan waa ka carareen si fiican ayaa guulo fiican aa ugu soo hoyinay kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada diinsoor cabdisalaan siidow oo u warramayay wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh haatanna somalilan somalilan ayaa sheegtay inay ciqaab adag marin doonto dadka ganacsada duurjoogta sida harimacadka kadib markii dhowaan lagu qabtay waqooyiga hargeysa toban harimacad kuwaasoo loo qabtay saddex qof bishii sebtembar ayna dhaaftay ayaa iyagana dad kale lagu qabtay iyagoo dhowr harimacad sita sida uu sharxayo agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reermiyiga somalilan cabdinaasir axmed xirsi runtii muddooyinkan u dambeeyey wasaaraddu waxay ku jirtay dadaal badan oo lagaga hortegayo ugaarsiga iyo ka ganacsiga xayawaanaadka duurjoogtaa iyo haysashada duurjoogta runtii sidaad la socoteen iminka wiigi lasoo dhaafay waxaanu qabanay toban harimcad oo la doonaya in waddanka laga saaro harimcadada waxaa u soo qabano iyadana u xidhan saddex eedaysane waxaa kale oo jira iyo hal gaari waxaa kaloo iyadana jirta saddex labaatankii bishii sebtembar ama bishii sagaalaad waxaanu qabanay afar eedaysane oo iyaguna ku eedeysan maxay ahaytoy ina inay siteen sifa sharci daraa u siteen harimcad tiradoodu tahay saddex saddex harimcad eedeysanaashaasi iminka waxay hor joogaan sharcigan la horgeeyey way xidhan yihiin waxaanay waajihi doonaan insha allah bidmillahi kariim sharciga iyo cadaaladda kaasi waxa uu ahaa cabdinaasir axmed xirsi agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo horumarinta somalilan sida aynu bilowgii barnaamijkeenna ku sheegnay sagaaliyo tobankii bishan ayaa ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya maxamed xuseen rooble uu magacaabay golihiisa wasiirada golaha ayaa lagu arkayaa in wasiirro badani ay kaga jiraan xukuumaddii tan ka horreysay golaha shacabka ee soomaaliya ayaa maantoo sabtiya xukuumaddaasi kalsoonidii siiyey haddaba sidee ayaa dadka reer muqdisho ay u arkaan xubnahan cusub wariyaha v o eda muqdisho saynab abubakar ayaa aragtidooda weydiisay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa maxamed cali jaamac jooga magaalada muqdisho waxaan aaminsanahay xukuumadda cusub waan soo dhoweynaynaa maxaa yeelay dalku horudhaqaaq baa loo baahan yahay inkastoo lala daahay dabcan waxaan aaminsanahay in loo baahan yahay xukuumadda oo ay muhiim ahayd waqti muhiiman ay kusoo beegantay maxaa yeelay dalku election baa la gelayaa waxaa loo baahan yahay in xukuumadda weliba dee doorasho loo dhaqaaqo marka anigu boqolkiiba boqol bataatan waan soo dhoweyna waxaan aaminsanahay maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaarahaba waan ku hambaleynayaa maxamed xuseen robleba waxaan leeyahay aad ugu mahadsantihiin dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay hala taageero golaha shacabkana waxaan leeyahay hala ansixiyo dabcan aadaan u soo dhoweynaya walaal boqolkiiba boqol aadaan u soo dhoweynayaa bismillaahi raxmaan raxiim anoo jooga magaalada muqdisho magacay la yidhaha faadumo maxamed jaamac dowladda cusub iyo dowladdii hore waxaan u malaynayaa in badan inaysan wax badan ku kala dugnan inkastoo wasiiro in badan kuraasta ku fadhiyey la bedelay oo maaragtay isaga soo laalaaban jiray haddana waxba kaga bedelna golaha wasiirada la magacaabay oo cusub haddaan nahay dumarka waxaana la ka siiya toddoba saddex wasiir saddex wasiir ku-xigeen iyo hal wasiir dowlo in ka badan ayaan ka rajaynayna ra-iisul wasaaraha inuu naga siiyo oo maaragtay in ka badan aan filaynay dowladdana maaragtay waxqabadkeeda iyo inta u harsan iyo doorashada hadda waxaan u arkaa waxaan u malaynaya inaan saddex bilood dowladdii afar sano wax ku qaban weyda inaan saddex bilood dowlad dhan lagu soo dhisi jiri karin lagu magacaabi kara xildhibaano madaxweyne wuxoo dhan hase ahaatee waxawaay bal waa fiirinaynaa waxqabadka dowladda iyo sida ay wax u wado iyo sida ay noqoto ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in si fiican iyo si ilaahay khayr ka dhiga inay dowladda ku dhammaato bismillah alxamdulillah salatu ala rasulillah haddaan magacay ku bilaabo maxamed cabdi dagaal ka mida bulshada magaalada muqdisho arrimaha siyaasaddan xoogaar u ah haddaan fikirka ka hadla dowladda cusub ee xukuumadda rooble lasoo magacaabay habeen hore wallahi wax isbedeloo muuqda oo aniga ii muuqdaa ma jiraan aan dib u dhac ahayn waayo dowladda cusub marka dee waqti qorsheed ay la imaanayso oo muuqda ma yaalla meesha waxaad moodaa in qorshe diyaarsanaa loo dhiibayo oo iyagu ay fulinayaan oo madaxtooyadu ay soo diyaarsatay dadka golaha lagu soo biiriyeyna waa dad aad mooday inay gruubka kala yimaada gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo ra-iisulwasaaraha cusub aan door muuqda oo weyn ku rahayn waxa socda aad mooday in la yidhi qorshaha noo fuli soo laabashada sida muuqata wasiiradii hore iyo xukuumaddii horena waxaad moodaa qaab in loola dagaalamay bartilmaameeda oo ra-isalwasaarihii hore dadkii la aragtidaha meesha laga saaray seysabka laga dhex saaray taasuna dowladnimada kama turjumaysay hor socodka waa dib u dhac iyo inaynu jujug meeshaad joogaynu noqonno loomana baahno waxaa la rabaa in dadku aragti kala duwan lagu wada shaqeeyo soomaalida iyo danteeda in laga turjumo marka ima muuqdaan waxaan soo kordhinay waxay soo kordhinayaan dadkan cusub waayo baarlamanku sidaynu naqaanay ama dhaqanka ama shuruucda dowladdu ay dhigayaan waa in qorshaha xukuumadda iyo ogolaanshaha ay ka haystaan baarlamanka waqtiga la haystaana wax laba bilood ka yar bisha tobnaad dhammaadkeeda oo shan iyo lix casheen ka bacdi waxaa la aadayaa doorashadii baa la dhex gelayaa wasiirku intuusan xafiiska la warin baaba waqtigu ku dhacaya anagu maanu fahmin dowladdu inay dadka u kala caddaysaa wacan qorshaha iyo timetabarka la samaystay ee la rabay in la fuliyo mudaxilaadka dowladduna dhammaaday iyo xukuumaddana waxay ka shaqeynayso isma qusayaan waa arrin maxaad moodaa inay laba dalka kala turjumayaan mahadsan kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mida dadka deggan magaalada muqdisho oo aragtidooda ka dhiibanaya xukuumadda cusub ee uu hormoodka ka yahay ra'yisul wasaare maxamed xuseen rooble intaasina waxaa dhegaystayaal ku eg barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka intaynu mar dambe kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo
intaa ku dhan waxaan idinla socodsiinayey cabdixakiim maxamuud sharwac iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo